asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m oo togobolka oy bariya dhegeysanaysa kusulbaad xubinta wargeysyada waxaan soo wada dhegeysanay laanta afka soomaaliga ee b b c da v o e da tafsiirka qur-aanka kariimka haadson oo dhanka wargeysyada dhegeysta wargeysyada waxyaalaha kala duwanay qor-aan waana wargeysyada kale ah oo si oo dabcan maalin waliba aad halkan ka dhageystaan kana la socotaan idaacadda star f m wargeysada daily nation iyo wargeyska kale the standard qeybaha dambe dhegeystayaasha fursada u sinasay kusoo kaakiceen kuwa bariseen maqalka idaacadda iyo weliba waxyaalaha deegaanada aadka looga xiisa aadka looga hadalhayo una xiisaha badan saaka ka taagan deegaanka tuulada iyo meeshaad ku sugan tahay qof waliba ah iyo cid waliba ah sida codkeena oo usoo gaarayso wargeeska saaka gacanteeda ku jira wargeyska daily nation wuxuu saaka halkan faahfaahin uu ka bixinaya wuuna ka qorayaa dhegeystayaal waxaa le dhalinyaro aada u tiro badan ayaa garoonka ama garoomaha ama garoonka caalamiga gegada diyaaradaha dhegeystayaal ee j k a lagu arkayaa tiro aada u tiro badan oo dhalinyaro ah oo doonaya wadanka inay ka baxaan aadaan wadamaha khaliijka iyo sidoo kale wadamada maraykanka iyo canada iyo dhanka kale yurub waxaa wargeyska leeyahay saaka faahfaahin uu ka bixinaya dhegeystayaal shaqal aanta wadanka ka taagan ayaa hadda keentay in nolol kale ay tan ka fiican kana qurux badan ay u raadsadaan wadamadaasi sida wargeyska saaka halkan faahfaahin uu ka bixinayo hadda xaaladda way adkaatay iyo wargeyska saaka qoraya ah uu leeyahay keenaysana in dhalinyaro aada u tiro badan da-yar ay wadanka hadda ka baxayaan sidoo kalena culeysfaya waa culeysyo fara badan laga dareemaya gudaha iyo weliba gegada diyaaradaha ah ee j k i kuwaas oo hadda baadsabaradooda dhammaan xalay ilaa iyo cariiri keentay mashquul fara badanna ku imaaday garoonka kuwaasoo inta badan fiirinaya dabcan waa garoomada markaasi waa raalli hadaba baasbarada ee inta badan dhalinyarada ku duulayaan kuna baxayaan iyo halkay markaasi ay u jeedaan safaf aada u dheer oo baaritaano lagu sameynayay baasaboorada ayaa markaasi keentay inay aada cariiri fara badan ay ku imaato gegada waa gudaha gegada diyaaradaha waa j k kuwaas ayaa hadda rajadooda markaasi lagu qeexayaa inayba u raadin karaan ama waxyaalaha hamigooda riyadooda ay tahay inay wadamada kale u raadsan karaan ee yurubta iyo sidoo kale wadamada kale ee mareykanka iyo sidoo kale khaliijka ah ama carabta dowladda ayaa horaan sheegtay inay wax markaasi kala qaban doonto sidoo kale shaqanyarada ay xal u raadin doonto dhegeysta sida wargeeska uu qorayo wargeeska waxa uu sidoo kale u qoray in baasboorada markaasi lasoo saaro ee hadda la doonaya in xukuumadda ay soo saarto ilaa iyo toddobaatan kun oo baasboor ah waa qeybta markaas immigrationka departmentka u xil saaran laakiin waxaa maalintiiba ay soo saarta ilaa iyo toddoba boqol oo baasbooro ah steebta kale ama qeybta kale dhegeystayaal ee soo saaridda waxaa markaasase sare u sii kacday ilaa markaasi boqolkiiba konton iyo shan dhib isagaal tirada ee sanadka labada kun labay labaatan waa sanadkii labada kun labay labaatanka halka sanadka labada kun saddex labaatankana eh go-aanadii u dambeeyey hadda ay ka qaadanayaan dhalinyaro aada u tiro badan oo wadanka markaasi ku nool kuwaasoo ay ku tilmaameen inay shaqala-aan baa-adso u food saartay iyo sidoo kale xaaladda wadanka hadda ka taaganay sixir barka sanadkaynu soo dhaafnay labada kun koob iyo labaatankii dabcan viisihii lotariga ah green cardka la dalbaday waxaa markaasi dalbatay kenyaan boqol toddobaatan saddex kun laba boqol sideetan waa laba boqol sideed toban kenyaan ah ayaa markaasi abalay garaysay inkastoo laakiin haddana tirooyin yar keli a markaasi ay heleen kuwaas keenaysa sidoo kalena u fursad siinaysa inay wadamadaasi aadi karayaan foreign jobs wadamada dabcan wadamada kaloo shaqo doonanayo ayuu sidoo kale wargeyska saaka ka hadlay inay tahay mid markaasi badqabkooda xaaladahooda sida markaasi madaxweynaha oo hadalka ku sheegay in afar boqol oo kun oo shaqooyin ay fursado uga soo bixi doonaan mise fursado ay kaga heli doonaan wadamada sida jarmalka iyo sidoo kale sacuudi carabiya waa heshiis iyo weliba hadal markaasuu ku dhawaaqay madaxweynaha ruto sheegana in ay tani ay tahay inay yareyn doonto xaaladaha shaqayarida iyo weliba xaaladaha baahida faraha badan ee wadanka markaasi ka taagan taasu hadda wada i dariiqo xoogan u furi doonto dhalinyaro aada u tir badan kuwaasoo kaga soo shaqeyn doona wadamada sacuudiga iyo sidoo kale wadamada ama wadanka jarmalka shaqala-aanta warbixin lasoo saaray labada kun labay labaatankii ah ee soo saartay kenya waa k n b s daatagii u dambeeyey waxaa lagu ogaaday tirada shaqa la-aanta wadanka ka jirto inay heer ugu sare ay gaartay weligeed mid aysan gaarin waxayna hadda lagu tilmaamay inay gaartay ilaa iyo saddex dhibic hal laba milyan oo dhalinyaro ah dhegeystayaal oo shaqala-aan ay iskugu dabcan waa shaqala-aan xoogan ay ka jirto waa saddex milyan waa saddex dhibic hal laba milyan oo shaqala-aan ah wadanka guud ahaan inay ka haysato ololaha iyo waqtigii kaambeynadii xukuumadda ay ku jirta ayaa sheegtay inay wax badan ay ka qaban doonto isla sidoo kale haddana dabcan xukuumadda kenya kwanza ayaa sheegtay inay haddana baahi fara badan ay dabool doonto ay ka mid tahay shaqala-aanta waddanka ka haysato madaxweynaha ku-xigeenkiisa waa ruuto iyo regaada geshagwa ayaa mar waliba uga ballan qaadaya iyadoo hadda xaaladaha waddanka ay sheegeen in lagu maareyn doono lagu wadi doono habka sidii wax shaqa bur loogu sameyn lahaa dhalinyarada loona mari doono hab aruurinta ay dakhliga dalka dhegeystaen iyo canshuuraha waxaana inta badan ku celcelinayaan sidii wax badan loogu qaban lahaa looguna loo dabari lahaa dhibaatada iyo xaaladaha iyo shaqa la-aanta waddanka ka taagan dhegeysti hadda ayaa cariiri fara badan ay dareemayaan cid weliba waxay hadda markaasi ay doonaysaa ama ay u raadinaysaa wadamadaasi in ay si noloshoodii xaaladaha hadda ay ku sugayiin wax uga badi lahaa ama uga bedeli lahaayeen sida wargeyska daily nation bogiisa lixaadii toddobaad uu qorayo saaka dhegeystayaal wargeyska daily nation wargeyska waxau qoraa kadib markii dowladda ay sheegtay ama wasaaradda dhanka wadooyinka ay sheegtay in dadka wadada hareeraha ku ganacsado ay markaasi ay baneeyaan kadib shil halkaasi ka dhacay ku dhinteen ilaa iyo koob waa shan waa shan iyo shan ama waa konton iyo shan ruux ay markaasi ku dhinteen sida wargeeska bogiisa labaad uu qorayo londiani waa dadka dabcan hareeraha wadadaasi dadka markaas wadada hareeraheeda ku wadada hareeraheeda markaas waxa ku iibsanayay ayaa dhibaato xoogan iyo soo gaartay kadib markii halkaasi baabuure isku dhaceen kadibna mid uu qalimay dadka halkaasi dhibaato soo gaartay gaartana ilaa iyo shan iyo waa konton iyo shan ruux ay naftooda ku waayeen hadda waxay markaasi dowladda sheegtay yuulada countiga kricho inay wax markaasi ka qaban doonaan lagana rari doono dadka halkaasi hareeraha markaasi ku iibiyo badeecadaha iyo waxyaalaha markaas ama ku ganacsada dhegeysta inkastoo dadka ganacsatada halkaasi ku dhaqan ay diideen sheegana ay sheegeen inay meeleysan uga soconin oo sidoo kale halkaasi laga kaxayn karin ama lagsan laga gori karin wax maalintii shalaytu la arkayay halkaasi ciidamada waxaa la arkaya askarta dhegeystayaal ee countiga kericho oo dadka markaasi ka aruurinayso sidoo kalena ka fogeynayso si dhibaato mar kale halkaas ayuusan uga dhiginin waa dhibaatadii xaaladihii ay markaasi kasoo gaartay shilkaasi dhegeystay madaxweynaha safar ayuu rabay inuu ka togo dhankaasiyo nyanza waa william ruuto laakiin halkaas waxaa hadda ku sugan safaradiisa dabcan maalmihii u dambeysa ku sugnaa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waana ninka xifaaltanka adag ee u dhexeeya dhanka siyaasadda waana halkama sidoo kale ugu taageer badan yahay guud ahaan markii laga fiiriyo dalka raila odinga madaxweyne ayaa loo filaya in halkaasi uu tago dhegeystayaal ama booqasho halkaasi ku tago sabtida suudana soo dhaafnay laakiin taasi ayaa dib loo dhigay dhegeystayaal halkaas oo dabcan ay ka socotay premium hoster two dabcan waa tartan halkaasi ka socda dhegeystayaal oo u dhexeysay ama sidoo kale ka qeybgalayeen kuwa yanza ruto ayaa hadda booqashadiisa home bay dib u dhigay julaay staded wuxuuna markii tegi doonaa dabcan ilaa sida markaas ay ku tilmaameen oo la doonaya inuu ka tago sideeda bishan laakiin hadda dib ayaa loo dhigay waxaa markaas la sheegay inuu tegi doono dhegeystayaal shan iyo tobanka bishan dhegeystayaal taariikhdeeda ay ku beegantahay ku xusan tahay si halkaas ooga qeyb qalo soo dhaweyn iyo sidoo kale mahadcelin loogu sameynayo madaxweynaha iyo sidoo kale xogeyaha joogtada ee amniga gudaha dhegeystayaal raymond omolo madaxweynaha waxaa sidoo kale halkan dabka qubariisa dhanka siyaasadda kala taliyeen weliba dhanka amniga in halkaasi markaas aysan ku kulmi karin raila odinga oo hadda xifaaltan xoogan iyo sidoo kale abaabul dhanka siyaasadeed oo markaas isaga azimo ay wadaan lagu wado ama laga yaabaa in dhibaato ay kasoo gaarto dhegeyste lagu hakiyey balse lagu kala nusqaaminayo cariiriga iyo saxmadda kadib halkaa raila markuu kasoo togo inuu asaga dib mar kale ugu laaban doono mise u tegi doono siyaasadda iyo weliba cadaawadeeda ayaa hadda markaas la sheegaya in la kala fogeynayo si dhibaato mar kale oosan oga dhicin ama dhibaato aysan oga dhicin ama loo soo gaarsiinin wafdiga iyo sidoo kale madaxweynaha madaxweynaha sidoo kale raila odinga ayaa sidoo kale dhan siyaasad ahaan ama ka siyaasad ahaan isan isku wanaagsanayn tani muddooyinkii ugu dambeysay waxay kasoo bilowda labadii kun iyo sagaalkii ilaa iyo sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka iyo doorashooyinkii ugu dambeysay xiga dhacayay raila ayaa hadda markaas isaga sheegayaa inuusan ku qanacsanayn raalli inuusan ka ahayn xilka uu hadda hayo ruto kuna sheegay inay tahay mid markaasi lagu qiyaanay wadanka iyo dadka shacabka siduu asaga hadalka u dhigay raila odinga boggiisa afraad wargeeska oo hadda dhegeysta uu qorayaa wargeeska de stanard isagana dhanka wuxuu qorayaa waxaa sare u kacay shidaalkii waxaada la leeyahay waxaa mar kale culeys xoogan soo food saari doonta dadka rakaabka iyo sidoo kale waa soo food waalidiinta iyo ardada mataatuuda ayaa hadda sare lagu qaaday dabcan qiimaheeda ee lagu raaco ee nooliga kadib markii wasaaradda dabcan kadib markii hay-adda markaas u qaabilsan shidaalka ah energy regulata ee markaas qiimaha ay ku dartay oo hadda la sheegayo in cid weliba ay iska dareemi doonto meel waliba qof waliba uu doonayo inuu gaaro macnaha waxaa loola jeedaa dhegeysala in shidaalka hadda sare u kacay sidoo kalena qiimaha lagu daray oo sidoo kale waa kuwa markaas kaawntyada kale u kala gudbaya iyo kuwa dhegeystayaal xaafadaha kala duwan u kala gudbaya lagu sheegaya halkan sida wargeyska boggiisa laba tobnaad uu qorayo inay sidoo kalesan xamili dorin qarashaadka lacagaha dhegeystayaal ee baabuurta lagu raaco haddii soddon lagu raacay waxay tegi doontaa konton haddii konton lagu raacay toddobaatan ay tegi doontaa haddii toddobaatan lagu raacay boqol ay tegi doontaa dhegeystayaal haddii markaasi baabuurta yaryar ee markaasi mataatu dabcan waa tagaasiida waxay tegi doonaan shan boqol afar boqol waa meelaha markaasi dhowdhow dhegeyste halka basaska ayagana meelaha ama kaawntyada kala duwan aada ay noqon doonaan saddex kun afar kun iyo shan boqol laba kun ilaa iyo dhegeysta lix kun ayay tegi doonaan isla si lamid ay noqon doonaan sida diyaaradaha ee markaasi meelaha kala duwan u kala aadaan dhegeystayaal waa xaaladda iyo si kadib markii dowladda ama xukuumadda ay ku dartay boqolkiiba lix waa kadib ay gaarsiisay kana qaaday lix sideed gaarsiisay lix iyo toban boqolkiiba shidaalka ah ee markaasi v a t ga dakhliga ee aruurinta dhegeystayaal waa xaalad hadda markaasi laga doonaya in ay sida khubarada dhankaas ka faaloodo dhaqaalaha ku tilmaameen in dowladda laga doonaya in ay ka fiirsato kana baaran degto waxyaalahan oo kale usan ku fudaanin laakiin go-aankeeda ugu dambeysa ay qaadatay dowladda kadibna sare u qaaday dhanka shidaalka idaacadda star fm codka gobolka waqooyi dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin ku mahadsantii la socodka dhegeysiga idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waxaan filayaa si wanaagsan oo qurux badan inaad kusoo wada kaakacdeen iskagana warqabtaan xaaladaha iyo deegaanka inay aada u degan yihiin bal saaxiibkii dhegeysa ugu hore iyo saakasii kusoo kacay walaal soo dhowow subax wanaagsan waan ku salaamaya asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
bareen waan fiicannahay magacaaga
kamaguur waaye kamaguuru ka waran alxamdulilah saaka jab ugu degan yahay tafaaxma daarma ku idaysanay haddana jab iska degaay guulaa dugsiyaa saaka loo kala dareeray
ay alxamdulilah aad baa loo fiican yahay shukran wakaassaasa maa salaamaya dhammaan dhamaasha dhegeystaasoo dhan aad ba umaasantahay kamaguuru hegaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaale
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
walaal eeshiya waaye seebtaa yusufow eeshiyo soo dhowow ka waran saaka bangal
alxamdulilah nabadaa lagu soo kaakacay wallaahi jabiga aada u degan yahaa wax dhib ah majiro Hay.
ilmihii dugsigay aadeen way kasoo gadoomeen isguulkay u kaceen alxamdulilah walaal nabadaan ku barinay inta hadda aan ka warqabo inkastoo aan xaafadaha kale aada u gaarin
aada iyo aad
waan iska fiicannaha alxamdulilah walaal waaga nabadu noogu baryan dhammaanta muslimiinta meel ay joogto idilba walaal waan salaama adigana waan ku salaama eeshiyo qadkaa ka bixin ku jir adoo maasan
hayo walaalkay
waa tahay gabadhaasi umaadsantahay dhegeystayaal idaacadda star f m codtuu gobolka waqooyi bariya weli dhegeysanaysaan saaxib yaal bal dhegeystaha kale qadka telefoonka star f m soo dhow walaal magacaaga qadkuu ka baxay dhegeystahaasi xigaha kale aan siiyo isagana saaxiibka halkuu ku sugan yahay dhammaantiin subax wanaagsan meel walbaa joogtaan goorana warkii aad waqli doontaan hadduu ibaar ali ka noqo walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow yuusuf bakar ii waran xuseen faliil xuseenow soo dhowow ka waran xagar jareer see lagu yahay saaka
abu macan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aad iyo aada loo barwaaqeysan hadda saakadan xagar jariir kuma sugni gabar aniga aan lalay gaar iga maray fasaalkan gaarisaaan jooga
oo gabadha maxaa gaaray
abowlug bay saddex meel ka jabtay cafwan cafwan cafwan insha allah way caafimaadaysaa insha allah biidniillaahi alkariim ka waran gaariso
gaariso waa la fiican yahay alxamdulilah alshubtu almulku rabbilcaalamiin ilaahu allah mahadle nin walba dantiis unbuu qabsaday saaka waa un la kaakacay dhawiga wuu iska degan yahay shukran xuseen faleer gabadhan allah kuu caafilaa idinkiis taala isoo mar walaa shukran aad baad mahadsan tahay way caafimaadaysaa star f m subax wanaagsan soo dhowow
wanaagsanaa waan salaam calayhim wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu maama soo dhowow ka waran buulagaray saaka
maasha allah wallaahi naxariis ilaahay lagu soo kacay maanta dugsi waa jira isbel waa jira
haye naxariis ilaahay qabnaa nin walba howshiisa ceertin haya ilaahay ama hadle saani ka fiican allah nooga dhiga muslimiinta meelay joogtin caafimaad allah na siiya aamiin idinka dhammaantiin boqol iyo toban iyo afartaa idinku salaamay maasha allah shukran aad baad mahadsan tahay eegaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum yuusuf bakar wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
abaha nabada gaarane soo dhowow waa ku salaamaynaa see tahay xaaladda ka waran caafimaadkaada
alxamdulilahi aladii axyaana bacdamaa maatana waileyna shuur ilaahay baa mahad iyo shuhur iska leh mhm in mud in muddana waa yara xanuunsanaa alxamdulilah ilaahay baa mahad iyo shuhur iska leh allaha haddana caafimaadkiisu celiya iyo mahad iyo shuhur iska leh dhegeystayaasha dhammaan waan salaamayaa meel kastoo ay ku waabariseen haddee waa dhulo wax jira ma ogin alxamdulilah amni iyo nabad baa ka jirtaa dhinacaan kaga waabarisana gaaris balaayana maana maqlin intaan ognahay alxamdulilah ilaahay baa mahad u sugnaato ninkaa xagar dariir senfaler waxaan leeyahay ilaahay ha kuu boogadhayo gabadhaas allah kuu shaafiyo ilaahay idankiisa caafimaad buuxan allah ku shukran mid lugaheeda ku istaagtana allaha kaaga dhiga ayaan leeyahay biidn illahi tacaala mahadsanid abaha nabada gaarane xigaa kale qadka telefoonka calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu isaaq mursal soo dhowow ha waa dhowya walaalow yuusufow waa ku salaamay adiga iyo intii kula halmaasho kulli
shukran
idaacadda isku xirka aad dadka isku xirtay oo meel kasta lagaa soo salaamaayo leenka aad samaysay ajar allah kaasii maxaa yeelay waxyaalo fara badanaan raadiga ka dhegaysanaa horta mahaye
maanta raadigii waxaa iga go-ay waayarkii oo waayarkii oo anteenada ku xirnaa iga go-ay taasaa iila aan sakaraad lahay hadda magaalada aan Mar- ujeedaa markaad waxaa leedaha raadiyaan rabaa miya macnaha saasa ula jeedaa maya raadi bu rabi raadi bu rabi waayarkii waayarkii ayuu do-ay
Ah, ah. isaaq isaaqow isaaq raadi raadiya halka way tuuran yihin way yaalaan laakiin cid markaad markaad
way badashee maya waa kaftan waa kaftan isaaqow
waa kaasoo nabadan barni yuusufow adiga iyo intii kula halmaashay waa idin salaamay ilaa mandheera ilaa gaarisa ilaa wajeer ilaa iyo star f m inta joogta muslim ee durida waa waan salaamay tahay walaalow.
Is- isaaqow ee, dee annaga kaftan waan isku ognahay dadka si kale u qaadanin malaha Haya, iyo dadkii si kale noo qaadin Shukran, aad baa umaadsan tahay.
raadi aw isaagaa raadi loo gadayaa la dhihi
Aye. waa hagaaga dhegeysan idaacaddi star f m codto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin ah, subax wanaagsan ah, meel walbaa joogtaan iyo si walba inoo dhegeysanaysaan waa in islaamaya dhegeysaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada barnaamijka dhegeysana hogaanka oo maalin walba si toos halkan aad oga dhegaysataan maalmaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcaha waxaan diiradda ku saarnaa arrimaha xaaladaha guud ee waddanka markaasi ka taagan halka talaadada iyo sidoo kale khamiista arrimaha gargaarka binaadinimada iyo qaxootiyada iyo sidoo kale arrimaha qoyskan ku kala egna dhegeysta halka maalinta sabtidan sidoo kale waxaan ku egnaa xaaladaha guud ee dhankaasi gobolka waqooyi bari barnaamijka saaka arrimo fara badan ayaan diiradda ku saari doonaa iyo waxyaalaha hadda aadka looga hadalhay ee waddanka uguna xiisaha badan ee dhegaystayaal maanta taarikhda waxuu ku beegantahay saddexda bisha toddobaad ee julaay sannadda labada kun saddex iyo labaatanka anigoo ah yuusuf bakada barnaamijka nii daadiin doona dhegaystayaal adigana qayb ayaad markaasi ka dabcan qayb ayaad ka noqon doontaa barnaamijka waa qaybaha dambe waa waxyaalaha maanta dabcan qof weliba haysato dabcan laga yaabaa dhalintaada ama dhalinta gobolka qoyber inay iyagana markaasi qayb ka yihiin warbixin lasoo saaray daraasaad lasoo saaray iyo sidoo kale waxyaalaha markaasi maanta ugu weyn ee aadka looga hadalhay warbaahinta ayaa markaasi ka mid ah dhegeystayaal shaqa la-aanta iyo sidoo kale dhalinta wadanka markaasi ka baxayan una sii qulqulayan wadamada markaasi khaliijka iyo sidoo kale wadamada kale ee yurub iyo sidoo kale wadamada dabcan ee dhankaasi maraykanka dhegeystayaal kuwaasoo markaasi raadinaya nolosha hadda wadanka markaasi ku nool ama ay ku nool inay wax markaasi kaga badalan dhegeystayaal hada dabcan wakhtigooda markaasi joogaan ay soo baraarugeen dhalinta maxaana markaasi keenay shaqala-aanta waa maxay shaqala-aantu sababaha saameynta iyo sidoo kale xalka ayaan isla eegi doonaa dhegeystayaal iyadoo daraasaad markaasi kala duwan laga soo saaray iyo weliba tirada markaasi rasmiga hadda lasoo ogaaday ee markaasi shaqala-aanta waa saddex milyan wax kor u dhaafaya dhegeystayaal oo dhalinyaro ayaa lagu tilmaamay shaqada shaqadu shaqada dabcan waxyaala fara badan ayaa markaas lagu lagu kala lifaaqay kuwa wax barteen kuwa markaas waxba aan barin kuwa waa kuwa wax barteen kuwa waxba aan baran iyo kuwa markaas waxbarashada dhexaadka ay tahay dhegeystayaal ayaa markaas loo kala qaadana loona dabcan u kala fiirin doonaa adigana dhegeystayaal bal waxyaalaha ayaan qayb dabcan waxyaalaha markaas wadanka ka dhacay dabcan qayb ayaa markaas ka noqon doontaa sida aragtidaada fikirkaada markaas aan u dhegeysano waxaan markaas isla eegi doonaa waa maxay shaqo la-aantu sababaha keena sababaha saameynta iyo sidoo kale xalka dhegeystayaal barnaamijka dhegeystayaal anigoo yuusuf bakad ayaan ila socodsiin doonaa ilaa markaas inta laga gaaray tobankii qadar soddonka barqanimo hadduu ee baharaali ka noqdo markan laakiin dhegeystayaal io ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ka ah safaricom had iyo jeer waxay u taagan tahay inay qanciso macaamiisheeda islamarkaana ka xaqabtirto adeegyada ay aadka ugu baahan yihiin haatan waxay markaasi ku keentay goomokana goomantri oo macaamiisha u ogolanaysa inay helaan qiimaha lacagtooda ama xakamaynta qarashaadkooda iyadoo weli markaas aysa xuriyadda doorashada haddii ay rabaan dhanka wicitaanka fariinta gaaban ama sidoo kale data bandol ee adeega dhanka internetka dhegeystaan waxaaba intaasi sii dheer in goomokana goomantri lagu guulaysanayo balmarino kala duwan oo ilaa iyo hal milyan oo qofka ku guuleysanayso bil weliba waa hal milyan oo shilinka dalka waxaana jira ilaa iyo soddon milyan oo abaalmarino ah dambeeye magaara doqoni calafman haddaba yaysan markaasi ku siigin fursad ahan qof weliba waa guulaysta si aad markaas u adeega gomakana gomatri waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad boqoboqonaysa abka my safaricom si maanta waad uga mid noqotid guulaystayaasha balmarinta qiimaha badan dhegeystayaal dhegeysta bal ka waran waxaad iibsanaysaa adeega waa gomantri waa kaarka bilaha adigoo gurigaaga joogo kadibna nasiibkaada ku siiya hal milyan maxaad markaasi ku qabsanayd maxayna ku tarileed maxaana markaas iminka maskaxda kusoo dhacaya ama isleedahay dabcan howl waxyaalo fara badan oo qabyo-iga ah ayaa markaasi ku dhamaystiranaya ama howl ayaa markaasi ku bilaabanaya oo qabashadeeda hadda u baahan waxaa kaloo lagu guulaysanaya ilaa iyo toban kun oo shilinka markiiba mpesa loogu soo gelinayo adeega internetka maxaa kugu dhacay oo dabcan maxaa ku mashquulay oo dabcan kugelay kaarka ayaa iga dhammaaday kaarka ayaa iska fiiqila'yahay kaarka ayaa isodarka iyo hash baan kugu soo wacay sidan taasi maanta kuma haysto kuma joogta ee lagu leeyahay oo waa laga gudbay oo marka lagaama maqlay safaricom waxay ku leedahay waxaase ka gudub oo ka tallaabso oo maantaba dhab dheh kaarkaada maalinlaha waa dabcan raallihadaba kaarkaada bilaaha adigoo markaas adeegsanaya adeega gomatri ee bishii kaarka markaas lagu shabto dhegeysta qof waliba waa guuleyste si aad u iibsatay adeega gomokana gomatri waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees mise shan waaxid star five four four hash ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si maanta baad uga mid noqoto guuleystayaasha baarlamarinta qiimaha badan ee dhegeystayaal oo cidba markaasi laga doonayo bal ka waran caanage dabcan qof waliba wuxuu markaasi aada u danaynaya xiiseenaya dhegeyste waxaaba intaasi kuu sidayn adeega gomatri aad ku heli karto telefoonka casriga ka faa'iideyso adeega shirkadda isgaarsiinta safaricom ee gomat adeega aad ku helaysa wicitaan adeeg internetka iyo fulida fariinta gaaban qof waliba waa guulaysta si aad u iibsata adeega gomokana gomatri waxaad qaraacaysa xidig shan afar afar ama waxaad booqanaysa abka safaricom si maanta aad uga mid noqotid guulaystayaasha abaalmarinta qiimaha badan ee cid waliba markaas laga doonayo oo sidoo kale doonaysa inay markaasi ku tilaabsato sidoo kale qayb markaas ay kaga noqoto dhegeysta oo fursado markaasi kala duwan iyo weliba waxyaalaha markaasi qofka uu soo kordhin kara dhegeystayaal fursadahaasi maanta baa iska beeldarayn dhegeystayaal waa fursad markaasi qof waliba uu doonayo ama qof waliba markaasi dabcan uu heli karo fursada dadkaada eheladaada qaraabadaada qoysaskaada aad markaasi kula hadli karta dhegeystayaal saacadaha daqiiqadaha aad doonto aad kula hadli karayso dhegeyste markaad dabcan waxaan kuusoo qabtay mid kami waa mid kale adeeg ee markaasi qaybta barnaamijka ka dhegeysta doona qaqaan hospital isbitaalka qaqaan hospital dhegeystayaal waa daryeelka ama daryeel bixiyaha dhegeystayaal ee ciduriba xanuunada markaasi daashadeen xanuunaha dhibaato fara badan u keensa dhegeystayaal cuduro ma ku dhibeen oo ma ku daashadeen dhakhtar ma ku jahwareertay oo daawooyin kala duwan oo qalaqaldan laguma qoray natiijadaada maanta dabcan waxaad helaysaa markaad booqato sidoo kale shaybaarka caalamiga shaybaarka ugu dambeeyey markaasi daawo dhiiga lagaga qaado wanaa isbitaalka qaqaan hospital natiijo wanaagsan ka hel soo kabso dabcan iyo weliba kabsasho degdega isbitaalka aqaqaan waa isbitaalka aqaqaan university hospital waa daryeelaha dabcan waxaa sidoo kale keenaysaa dhakhaatiir khibrad markaasi leh oo dabcan taageerayaan teknolojiyadii ugu dambeeyay iyo weliba qalab heer caalami ah koox khubaro ah oo markaasi ka kala socda oo sidoo kale haysa waa takhasusyaad kala duwan ayaa dabcan ka wada shaqeeya isbitaalkaasi oo husinaya ama siinaya bukaanka daryeelka ugu fiican uguna sarreeyo ballan ka samayso rugta caafimaadka isbitaalka xaruntiisa dhexe puntland ama xarunta isbitaalka aqaqaan university ee xaafadaha adigoo wacaya xid oo eber toddobo saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed aqaqaan university nairobi daryeel heer caalami ah halkan iyo hadda waxaa sidoo kale isbitaalka uu sana jirsaday ilaa iyo lixdan iyo afar dhegeyste wuxuuna markaasi ka howlgalaa kenya uganda tanzania boqol iyo labaatan specialist oo dhakhaatiir ah takhasusyaad kala duwan haystaana halkaasi xaadir ku yihiin afar iyo labaatanka saaco ku taqusan cudurada markaasi kala duwan waa cudur weliba jiro ayaa halkaas aad ka helaysa oo laga dabcan ma weynaysid dhakhaatiir weliba hal iyo laba ma ahan afar iyo wax ka badan ayaa qof weliba markaasi la kulmaya oo sidoo kale go-aanka wada gaarayaan si markaasi qofka waxa ku haboon qofka waxa daawo hadday tahay iyo hadday tahay qaliin iyo hadday tahay daryeel kale waxaasoo dhan lagugu sameynaa dhegeystayaal keliya waxaa lagaa doonaya inaad booqato xarumaha kala duwan uu ku leeyahay xaafadaha nairobi iyo sidoo kale xaafadda isri dhegeysta ee xaruntiisa dhexe puntland waxaana markaasi booqanaysaa xaafadda isri haddii aad isri agaaraheeda aad ka dhowdahay mise gobolka qoybiri haddaad markaasi usoo safartay xaafadda isri in halkaasi ballan ka samaysan karayso oo sidoo kale booqan karta isli outreach medical center isli clinic wuxuu ku yaala dabaqa koowaad ee california center wuxuuna kugu dhegan yahay k f c long general wayrungi street dhegeystayaal wixii faahfaahin a ballan maanta ka sameysa wixii faahfaahin kala xiriira markan waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed maradaas si toosa ugala xiriir kartaan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybari dhegeystayaal haddaba sidaas saaka maqlayseen dhegeystayaal warbixinada iyo warbaahinada dhegeystayaal ay aada uga hadlayaan waxaa markaas laga hadlaya dhegeystayaal shaqa la-aanta waddanka markaasi ka jirto waxyaalihii markaasi ballanta intooda looga qaaday dhallinyarada iyo waxyaalaha markaasi hadda inta badan ay la kulmayaan ayaa noqotay midda markaasi ugu cawaaqibka badan oo inta badan ama ugu cawaaqib xun oo inta badan ay la kulmaan dhallinyarada dhallinyarada ayaa hadda laga hadlaya saaka oo markaas laleeyahay dhibaato xoogan ayay la wajahayaan kadib markii jaamacadihii ay kasoo baxeen kadib markii iskuuladii sare ay kasoo baxeen kadib markii ay kasoo baxeen kolejyadii ayaa hadda la sheegaya in ay markaasi shaqalaan yihiin waxaa hadda markaasi ay cid waliba qaadanaysa basaboor oo markaasi doonayaan ama baasaboorkooda doonayaan ama ay u raadinayaan noolal markaasi ka duwan midda hadda ay wadankan ay ku haystaan kood kadib markay sheegeen shaqa la-aan iyo sidoo kale in sixir barar iyo weliba waxyaala fara badan inay hadda goolna yihiin waxay hadda u qulqulayaan wadamada khaliijka ah ee wadamada dabcan sacuudiga wadamada isku taga imaaraadka carabta wadamada qatar wadamo fara badan ee hadda ay sii aadayaan kuwaasoo sheegeen in halkaasi fursado shaqooyin ay ka banaan yihiin waxaa sidoo kale kamid a wadamada yurub inay sidoo kale aadayaan kusii qulqulayaan waxaa sidoo kale kamid a wadanka maraykanka iyo sidoo kale wadanka canada in ayagana markaasi ay kusii qulqulaya iyagoo markaasi xaalada iyo marxalado kala duwan u maraya dhegeystayaal kadib waxaa tan lagu ogaaday markii laga arkay gegada diyaaradaha ee jomo kenyatta mashquul fara badan muddooyinkii ugu dambeysay ugu dambeysay midii xalay iyo sidoo kale shalay oo noqotay dadka inay ka baxayaan doonayaan inay go-aansadeen dhallinyarada intooda badan lagu tilmaamay in aad dhallinyaro yihiin kuwaasoo jaamacadaha ka baxay kuwaasoo kolejyada ka baxay kuwaasoo ka baxay dhegeystayaal iskuullada sare ee secondariga dhegeystayaal hadda ayaa markaas unoo dabcan leeyahay micishada iyo xaaladaha iyo wakhtigan ayay markaasi ku adkaatay dhegeystayaal shaqa la-aantu waxaa markaas lagu qeexi karaa xaalado markii qofka uu aan waxba markaas baran ama sidoo kale bartay ama xaaladii markaas waxbarashada uu dhaafay inta badanna udhexaysa shan iyo toban jir ilaa iyo lixdan iyo afar sano jir qofka ma aha mid markaasi shaqeeya waqti dhiman ama madax banaani dhegeystayaal qofka sidoo kale si firfircoon ayuu sidoo kale ushaqo markaas u raadinaya taasi keenaysa in shaqadiisa waxyaalihii markaas uu baranayay waxyaalihii uusan soo barin iyo weliba xirfadda uu markaasi doonayo qofka inuu wax ku qabsado ayaa hadda markaasi laga la-yahay wadanka in badan ay markaasi dhaqaalaha kuwa markaasi ka faalooda kuwa markaasi ka daraasaya ayay tilmaameen in inta badan xukuumadda ama xukuumadaha laga doonayo in ay sidii markaasi ku xasilin lahayeen sidoo kale wax ay kugu qaban lahayn dhalinyarada inay noqoto waa dabcan waajibaadka koowaad ama diiradda koowaad ay saarto maxaa markaasi loo qaban karaa dhalinyarada maxaa markaasi lagu mashquulin karaa ayagoo markaasi waxooda ama qutulyaalkooda keliya markaasi heli karaya dhegeystayaal hadda waxaa la leeyahay waxaa lii xitaa ay noloshooda ama maalinlaha markaasi ay ku quudan lahayeen keentana intooda badan inay guryaha joogaan keentana in intooda meelaha markaasi maalayacniga ay ku wada sugan yihiin keenana in markaasi mashquulada iyo weliba dhibaatooyinka intooda badan in ayaga markaasi qeyb markaasi ka yihiin waa dhalinyarada taasi hadda keensa inay intooda badan ku mashquulaan muqaadaraadka ku mashquulaan waxyaalaha markaasi maandooriyaha iyo weliba dabcan dhibaatooyinka iyo xaaladaha markaasi sugnaan la-aantu inta badan amniga ee markaasi qeyb markaasi ay ka qaataan dhegeystayaal waa tilmaamaha muhiimka ah sida markaasi wanaagsan oo hadda dhaqaaluhu ugu shaqeeya dabcan ugu shaqeeyo oo ama waa qeybka markaasi dowladda shaqaalaha waa raalli hade waa qeybta markaasi dowladda hadda ugu shaqeysa dhaqaalaha ayaa sidoo kale laga doonaya in ay sidoo kale ugu shaqeeyaan dhalinta dhegeystayaal ama dhalinyarada kuwaasoo jaamacadaha iyo weliba heer weliba ay noqdaan ay markaasi uga soo baxaan waana tan hadda noqotay in mar weliba lagu kambayn karayo mise lagu xiisegeliyo mar weliba dhalinyarada in wax loo qaban doono ilaa tan way isbadeshay dhegeystayaal waxayna markaasi noqotay meeshii ugu dambeysay hadda ay taagan yihiin ay gacanta markaasi madaxa u saarantaha dhalinyarada oo keli ay doonayaan in ay markaasi wixii nasiibkooda ah ay u raadsadaan wadamadaasi balse intoodaba markii su-aalaha la weydiiyo maxaa wadanka uga baxaysaan ama maxaad u joogtaan waxay ku oranayaan maxaan qabanaa maxaanan samaynaa sida halkeen wax ka bilownaa saas ay ku oranayaan waxaa sidoo kale la fiiriyey sidoo kale wadankan qaaradda afrika iyo sidoo kale wadanka kenya in intooda badan hadda dowladda isxakameyn karin sidoo kalena kaafin karin markay imaato dhanka shaqaalaha taasi hadda ku qasbananaysa in ay wax weliba ay dowladda markaasi fiiriso nidaamka ay keli wax markaas ugu qaban karto xukuumadda kenya kuwansa ayaa hore wakhtigeedii ololihii doorashadii lagu jiray inay sheegtay in shaqaalo fara badan la qori doono in shaqaalo fara badan shaqa abuur loo samayn doono in waxyaalo fara badan markaasi la gudageli doono tani ayaa hadda markaasi dherarsadeen mise ay sidoo kale suug waayeen dhalinta waxaana hadda markaasi ay ka doorbideen in mar waliba meelaha markaasi baasboorada immigrationka baasboorada laga qaato inay mashquul ay noqoto dhegeystayaal waana mid hadda la isweydiinaya dhegeystayaal maxaa keenay shaqalaanta maxaana sababaya sababahu maxay markaasi noqon kartaa saameynta iyo culeysada markaasi soo gaari kartana dowladda iyo sidoo kale dhalinyarada maxay noqon karaysaa dhegeystayaal haddii markaasi laga qulqulo sidoo kale ay ka tegaan dhammaan dhalinyarada oo wadamadaas markaasi u aadaan horaan ayay markaasi dowladda sheegtay inay markaasi cilaaqaad iyo wadahadal markaasi la furi doonto wadamada yurub oo kuwaas ay markaasi sheegeen in ay kala xaajoon doonaan sidoo kalena ay ka dalban doonaan in tira markaasi dhalinyaro ah tira markaasi wax baratay in loo qaadi doono wadamadaasi halkaas uga soo shaqaystaan laakiin taasi ayaa hadda markaasi ilaa hadda aan markaasi suurtagelin laakiin waxay hadda raadsanayaan xeelad weliba nidaam weliba idoo qof weliba siduu uga bixi lahaa qaarkood ay sheegeen inay wadamo kale u mari doonaan sida ay u tegi doonaan wadanka maraykanka iyadoo sidoo kale sheegeen in qaab dabcan ay ku tegi doonaan qaab markaasi dhuumasho ah waa dabcan waa inay tahriibi doonaan qaarkood macnaha loola jeedo in wadamo markaasi kale ay sii mari doonaan siay markaasi ugu tagaan wadanka maraykanka iyo sidoo kale canada waxaa sidoo kale qaarkood ay sheegeen inay usii mari doonaan wadamada yurub iyadoo loo maraya wadanka dabcan talyaaniga waxyaalo fara badan ayaa soo baxayaan ilaa hadda markaasi dowladda u ku jirto sidoo kale sheegtay in xaaladda iyo weliba wax waliba ay doonayso in ay ku xaliso kuna dayiso waxaa durba dabcan baaritaano ka socdaan garoonka iyadoo waqti dheer ay ku qaadatay in markaasi la fiiriyo la ogaado baasboorada dhammaan lagu wada baxayo waana kuwa markaasi wadanka gudaha dhegeystayaal ee lagu soo saare ama baasboorka wadanka dhegeystayaal hadda ayaa laga hadlayaa maxaa keenay maxaana sababay shaqala-aanta maxaana heerkan soo gaarsay maxaana tirada faraha badan ee heerkan ee dhalinta shaqala-aanta soo gaarsay dhegeystayaal iyadoo la sheegay in sanad waliba tiro fara badan ee jaamacadaha ay ka baxaan kuwaasoo keenta in ay shaqada sii ballaarato siina weynaato dhegeystayaal sidoo kale isku wada bataan dhallinyarada dhegeysta ee shaqala-aanta hadda ayaa la isweydiinayaa maxaa heerkan soo gaarsiiyey maxay dowladda marka hore waxa uga qaban weysay maxaa intan loogu fiidsanaye xeelad kale ma jirin miyaa wax loogu qaban karo sidoo kale lagu xakameyn karo dhegeystayaal ee dhallinyarada waxaaleha dhegeystayaal aan saaka isweydiinayna ayaa ka mid ah saaxiibayaal waana isku soo laaban doonaa arrimahaas aan isla sii gorfeyn doonaa si wada eegi doonaa anigoos waxyaalo badan sii firin doono iyo weliba saameynta keentay halka loo arko iyo sidoo kale sababaha keeni karto iyo shaqalaanta waxay tahay iyo weliba intaasoo dhan waxaa loogu fiirsanayay waxaa laga doonayay tilaabada koowaad inay qaadaan ma tahay in markaas si rasmi ah ay u qaadeen wax badan ayaa markaas adigana fursad kuusii doonaa dhegeystayaal bal waxa kaaga baxay iyo waxaa ka aragtay iyo wixii markaas fikradaada ay noqon karayso ayaa sidoo kale adigana qaybaha dambe kuusiin doonaa hadduu ee bahraale ka noqo dhegeystayaal saaxiibada ku sugan nairobi waa hal ibra shan dhibic sagaal iyo nawaaxigeeda halka kuwa nairobi waa kuwa mombaaso raalli ahaade iyo nawaaxigeeda waxay naga dhegeysanayeen hal ibra saddex dhibic shan gaarisa dhadhaabi xeryaha qaxoojida waxay naga dhegeysanayeen sagaashan toddobi- toddoba dhibic hal halka wajaariya habasuni naga dhegeysanayeen sagaashan toddoba dhibic saddex halka kuwa mandheera beled xaawo Ba- banisa ramu laaf waa dabcan waa ba- waa mandheera iyo bani- waa mandheera suufta iyo sidoo kale beled xaawo banisa ramu lafey waxay naga dhegeysanayeen sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho waa sagaashan toddoba dhibic ebel isyelo iyo sidoo kale madowgaashi meru iyo sidoo kale balaanbala waxay naga dhegeysanayeen hal ibar laba dhibic saddex marsaabit iyo mooyaale waa sideetan toddoba dhibic toddobo taanarifa iyo masalani waa sagaashan toddoba dhibic hal w w w star f m c o k applicationka apkana waad soo dejisan kartaa idaacadda si wax waliba halkaas aad ogala socoto wax walibana aad ogala jahan qaado hadday tahay wararka iyo hadday tahay barnaamijyada dhegeysta waxyaalaha hadda war- wadanka markaasi kusoo kordhay oo aad looga hadalhayo guud ahaan wadanka tolow dabcan cid waliba markii laga hadlo arrimaha shaqala-aanta arrimaha shaqayarida arrimaha xaaladahan wakhtigan dhegeystayaal waxay hadda markaasi noqotay in dadka markaas ay noqdaan muhaajiriin iyo qaxooti dhegeystayaal walka waran hadda xaaladda dhegeystayaal ee wadanka uu ku sugnaa iyo heerka hadda ay gaarsiisay dhanka shaqala-aanta dhegeystayaal waa xaalad dhegeystayaal cid waliba markaasi hadda ay meel u fadhido ay doonayso inay ka hadasho kadib markii la ogaaday xaaladda waddanka iyo heerka markaas ay gaarsiisan tahay sanad maalideedka dhegeystayaal sanadkan ayuu si toos ah u bilowday ee bishan hadda socotay ee julaay kowdeeda ayaa dhaqangashay waa habeenkii sabtida waxa wax waliba wax- waxay wax weliba wax ku darsameen ma- isla habeenkaasi ugu horreysay saqda dhexe dhegeystayaal arrimaha dhanka shidaalka xaaladda shaqala-aanta sixir bararka maciishada qutul- u- waa waa qutulduruuriga dhegeystayaal iyo wax waliba markaasi dhaqaalaha ay inta badan ee dowladda ay ku kabi jirtay dhaqaalaha dhegeysta hadda wax waliba gacanta way ka baxeen ay leeyihin dhanka dhaqa- khubarada dhankaas qa- dhanka dhaqaalaha kuwa ka faaloodo waxay hadda markaasi gacanta ay ku- dowladda ay ku jirtaa keliya sidii wax markaasi ay isku celcelin lahayd dhanka shaqaalaha bix- waa mishaarkooda dhegeystay iyo waxyaalaha markaasi lagu kabi kara kawntiyada dhanka dhaqaalaha laakiin xukuumadda waxay hadda raadinaysaa wadiiqo kale mase dariiqad kale ee wax markaasi loogu qaban karo loogu bedeli karo bal markan aan fiirino shaqaala-aanta bal markan aan wada eegno waxyaalaha markaasi sababo waxyaalaha markaasi saameynta ku imaata shaqaal- shaqada iyo sidoo kale xalka ee hadda markaasi la raadinayo shaqala-aantu intooda badan waxaa markaasi lagu qeexaa xaalad markuu qofka aan waxba markaasi baran ama aan shaqaynin marka loo eego dalalka ee hadda markaasi qaaradaha afrika markaasi ee wadamada asia hadda laakiin taasi lagama hadlayo balse waxaa laga hadlayaa kuwa wax bartay kuwa waxba aan baran iyo sidoo kale kuwa xitaa markaasi heerka waxbarashadooda heer sare ka gaaray qofna wuxuu markaas u dhexeeyaa shan iyo toban ilaa iyo lixdan iyo afar oo qofka markaasi shaqadiisa uu ku wadan karo intuu markaasi uu shaqada ka- dabcan uu ka fariisanay qofkaani ma shaqeeyo wakhti dhiman mana uu shaqeeyaan sidii markaasi madax bannaani dhegeysta isla qofna ayaa sidoo kale si firfircoon shaqo u raadinaya oo ama si firfircoon shaqada u raadsanaya waa kuwa markaasi jaamacadaha ka soo baxay waa kuwa markaasi warqadahooda wata iyo kuwa markaasi takhasuska markaasi kala duwan haysta dhegeysta laakiin haddana waxaa halkan la daba dhigay kuwa markaasi shaqooyinka raadinaya waxaa horaan loo raadin jiray shaqo markaasi ku filan sidoo kale lacag wanaagsan ay ka qaadanayaan laakiin taasi tani maanta way ka duwan tahay le- balse wuxuu raadinaya qof waliba wuxuu markaasi noloshiisa uu ku kabi karo ama uu ku dhisi karo ama qoyskiisa uu ku- uu uu ku wanaajin karo markay imaato dhanka masruufka xitaa lacagta la raadinayo waxay ka yartaa laleeyahay soddon iyo laba kun wax ka yar ayaa markaasi hadda la raadinaya kan jaamiciga ah. waa kan markaasi jaamacadda ka soo baxay iyo sidoo kale kan waxba aan baran ee farsamada ayaa markaasi ka lacag badan ayaa la leeyahay waa kan dhegeysta waxba aan baranin oo sidoo kale gacanta markaasi farsamo yaqaanka ama kan farsamada wax markaasi kaga shaqaysto waxa uu ka lacag badan yahay laleeyahay kan jaamacadaha ka soo baxo ama heerka markaasi heerkiisa waxbarashada heer wanaagsan ay ka gaarsiisan tahay laakiin markii laisku celceliyo mishaaraadka ay qaadanayaan kan mishaar kana sidoo kale farsamada laakiin taasi hadda labadaba gacanta ay markaasiisan ugu jirin dhammaan dhallinyarada iyo sidoo kale dhanka sh- kuwa markaasi shaqaraadiska ah shaqa la-aantu waa dhammaan dadku markaasi ku nool waddamadaas sidoo kale firfircoon u raadsada shaqooyinkooda laakiin haddana aysan ama waddamadooda ee xasiloon tahay laakiin haddana aysan jirin shaqo markaas waddankooda ay wax badan kaga qaban karaan mise kaga bedeli karaan sababuhu shaqada ama sababaha shaqa la-aanta waxay markaasi qiyaas ahaan udhigmaan u dhigman karaan noocyada markaasi kala duwan ee shaqa la-aanta sida markaasi ciduriba ay wax markaas ku qabsan mise ku dhimanay dhegeystayaal iyadoo aan u fiirin doono qaybta markaas iswadaha ama qaybta markaasi teknolojiyadaha waa teknolojiyada dhegeystayaal iyo weliba dhismaha ee hadda markaasi xukuumadda ee aad inta badan oga hadasho waxaa halkan laga hadlaya arrimaha dhaqaalaha ama suuqa shaqada dhegeysta waxay sababi karaan shaqa la-aan dabcan waa dabcan dabcan waa shaqa la-aan markaasi qabyo ah intooda badan aan markaasi dhamaystirnayn marka laga hadlayo shaqa la-aanta qabyada waa mid markaasi bilaabanayso sidoo kale wadada daban waqtigeeda aan markaasi dheereen waxaa loo yaqaana dhegeysta kabarwada ama waxaa markaasi maalinlaha loo shaqaysto dhegeysta oo laga yaabaa qofka in laba maalmood uu shaqeeyo sidoo kalena maalmaha kale uu iska joogo ama maalin uu shaqeeyo isbuuc intooda kalena uu iska joogo taasi ayaa keentaa sababaha markaasi keento sidoo kale wixii aan markaasi nidaamsanayn sidoo kale qofka uu dheeraysan karo mise qofka uu aad isku liidi karo markay noocyada shaqadaas ay noqoto waa tan hadda markaas ugu badan wadanka dhegeystayaal ay cid waliba markay shaqada ay soo boodo maalin ama isbuucii laga yaaba ama bishiiba laga yaabaa in shan maalmood uu keliya uu shaqeeyo baahida yar ee markaasi intooda badan ee noloshooda markaasi ay ku kalkool ayaa dhegeystaal tusaaleahaan marka loo soo qabo waxay sababi karaan shaqa la-aanta qaybta markaasi hanaanka ee hanuuninta qof waliba ay doonayo in shaqadiisa ay ku hanuuniso macnaha loola jeedo in shaqadiisa meel wanaagsan ay kasoo saarto mise ay ka bixiso taasi waxay sidoo kale sababi kartaa shaqa la-aanta ka dhex dhacda inta badan dhegeystayaal xaaladaha waqtiga markay imaato dhegeysta heerkan waxaa marka hore markii tusaale loo soo qaato dhegeystayaal horaan waxaa aad intoodaban dadka lagu dhiirigelin jiray ama sidoo kale dadka dhalinyarada markay iskuullada sare ay kasoo baxaan mise jaamacada ay aadayaan mise qeybaha markaasi kolojyada ay caafimaadka u aadi jireen waxaa la oran jiray soo baro kalkaaliso mise soo barta dhakhaatiir taasoo marka hore dhegeystayaal cid weliba markuu saa uga soo baxo jaamicadiisa mise waxbarashadiisa heerkas waa heerka markaasi kolojyada iyo jaamacadaha ee dhanka caafimaadka durbo u shaqo heli jiray hadda waxaa laleeyahay qofkii dhakhtarka ahaa ayaa sidoo kale shaqa la-aan xitaa ku dhacaysa oo xaylihii markaasi asaasiga oo intoodaba dadka u baahnaayeen taasi ma dadki ayaa isku batay ma sidoo kale dhaqaalihii ayaa xumaaday ma sidoo kale waxaa loo la-yahay qaab markaasi qarashaad ah lagu shaqaalaysiiyo iyadoo meelo fara badan qaaridhaan inta badan ay kasoo yeerto waa tan tusaale ahaan dhegeyso lagu soo qaato oo laleeyahay intooda badan wax aad loo xiiseyn jiray dhakhaatiirta iyo sidoo kale macalimiinta hadda waxaa leeyahay kumanaan iyo malaayiin ayaa markaasi wadanka ku nool oo joogaan oo shaqa la-aan ah oo sidoo kale waqtiyo hore markaasi shaqada ama sidoo kale waqtiyo hore wax soo barteen ama dukaanka kan markaasi ka qaxweeya oo sidoo kale jecel yihiin in markaas waa dabcan kan dukaanka u furan oo sidoo kale qaxwadiisa ku iibinayo ayaa laga hadlaya halkan waxaa laleeyahay waagii hore waxaa markaas laga yaabaa in wax badan uu macaashi jiray mise wax badan uu heli jiray hadda waxaa laleeyahay taasi ma jirto oo waxaa laga yaaba qofka laga yaabaa in daqiiqada waa saacado fara badan in dukaankiisa ama goobtiisa meeradda uu joogo haddana uusan helaynin wax markaas u soo galo ama sidoo kale wax markaas noloshiisa kaafin karayso balse laga yaabaa in uu leeyahay laakiin wakhtiya badan markii laga hadlo waxaa laleeyahay waxyaalaha markaas intooda badan sababo keena waxaa laleeyahay intooda badan in dhalinta markaasi la shaqaalaysiiyo iyo sidoo kale in wax markaasi qofka loo sameeyo ama loo furo iyadoo gurbayo isku qabsanayaan kadibna lacag la dhexdhigaya hal milyan oo lacagta dalka ama sidoo kale hal iyo bar milyan oo lacagta dalka dhegeystayaal qof waliba oo laleeyahay bal wax markaasi inay dhalinta ay ku qabsadaan taasi ayadana way shaqayn weysay oo waxaa markaas la arkay waxyaalaha lasoo hinjista oo waxyaalaha markaas lasoo saaro inay sidoo kale dan aysan u ahayn dhalinyarada hadda waxaa laga hadlayaa dhegeysta dhalinyarada inay intooda badan ay maanta ka baxayaan wadanka ay u raadsanayaan wadamada kale xaalad noloshan tan markaas mid dhaanto dhegeysta maxaa sababaya maxay heerkaasi gaarsiiy dhegeystayaal warbixin lasoo saaray ee kay soo saartay waa k n b s labadi kun laba iyo labaatankii waa dabayaaqadeedii waxaa lagu ogaaday tiro markaasi gaarayso dhalinyaro ah ilaa iyo saddex dhibic lix milyan oo dhalinyaro ah inay wadanka markaasi hadda ay ku nool yihiin oo sidoo kale ay haysato shaqala-aan shaqala-aantaasina waxaa markaasi loo sababeeyey tirada markaasi jaamacadaha kuwa kasoo baxaya kuwa markaasi kasoo baxaya iskuullada sare iyo sidoo kale kuwa kasoo baxaya kolejyada farsamada iyo weliba kolejyada dhammaan guud ahaan taasi keentay in hadda ay aada iskugu tiro badteen dhalinyarada oo sidoo kale cid weliba markaasi la xakameyn waaye maalintii u dambeysay dhegeystayaal isbuucayna soo dhaafnay waxaa halkan markaasi la shaqaalaysiinayay shaqaalo laba ah balse goobtii markaasi kuwa arajidanka halkaasi geysanaya waxaa halkaas iskugu imaatay dad gaaraya ilaa iyo afar kun waxaa la rabanaya waa laba qof oo keliya in la shaqaalaysiiyo waxa ay ka dhacday caasimadda nairobi waxay sidoo kale waa qaybta markaasi embakasi waxaana markaasi la doonaya laba qof oo sarkaal ah ama laba qof oo markaasi shaqaalaha in la shaqaalayso balse waxaa la kala garan waayay ciddii markaasi la qaadan lahaa ciddii wax baratay iyo ciddii waxba aan baran ciddii takhasuska lahayd ciddii aan takhasuska lahayd dhammaan halkaas ay iskugu wada tageen cid waliba waxay markaasi raadinaysa nasiibkeeda bal labadaasi qof oo la raadinaya in cid waliba ama qof waliba wuxuu doonaya inuu iska dhacarko ama magaciisa keli oo noqdo laakiin taasi may dhicin waxaa qof la qaatay laba qof oo markaasi xitaa aan markaasi shaqada takhasuskooda aan lahayn aansan fahansaneen laakiin waxaa markaasi joogeen kumanaan qof oo halkaasi nool ama kuman labada waxaa la sheegay in shan kun oo halkaasi ay sidoo kale aragtidooda oo araajyadooda ay geeyeen dhegeysta maxaa keenay maxaa sababay waa xaaladda wakhtigan lagu jiro sida horaan dhegeystalan kuu sheegnay cid walba hadda waxay raadinaysaa wax ka yar soddon kun oo lacagta dalka sidii markaasi u qaadan lahayd ama accountka usoo geli lahayd uga maareen lahayd nolosheeda iyo xaaladaheeda iyo wakhtiga markaas duwadaga kusoo dhallinyarada oo su-aalo fara badan laga weydiinayo xaaladahan iyo cid walba siday u aragto waxay intood badan ay ka hadlayaan inay dowladda dhankeeda aysan usoo jeedin waxay ka hadlayaan in dowladda sidoo kale aysan danaynaynin waxay sidoo kale ka hadlayaan in xitaa wakhtigan markaasi dan laga lahayn dhaliinta wakhti waliba loo baahan yaha dhegeystayaal maxaa dhaca waa wakhtiga markii loo baahanya waa wakhtiyada wakhtiyada dhegeysa loo bahanya wakhtiyada markaasi dibadbaxyada ay dhacayaan wakhtiyada markaasi loo bahanya wakhtiyada markaasi doorashada oo inta badan markaasi loo laabqawoojiya intooda badan loo madax salaaxa dhalinyarada waa kuwa markaasi shaqalaanta sida hadda xukuumadda wadanka markaasi hogaaminayso markii ololihii lagu guda jiray waxay sidoo kale sheegaysay mar waliba kusoo celcelin jirtay in dhalinyarada in dhalinyaro fara badan wax loo qaban doono sidoo kalena la kaalmeyn doono sidoo kalena wadooyin dabcan wadooyin markaas ay ku shaqaysan doono ama ku shaqaysan karayaan loo furi doono dhegeystayaal hadda taasi ayaa sidoo kale usoo naasacdeen sidoo kale ay u arkaan meel fog ay ka arkayaan ay leeyihiin tani in markaasi ay dabcan waxba raje aysan ka lahayn in shaqaale in shaqaale la qorsiyo dhegeystayaal madaxweynaha dalka waxa uu sheegay in afar boqol oo kun oo markaasi dhalinyaro ah shaqo loogu raadiyey wadanka jarmalka iyo sidoo kale wadanka waa sacuudi carabiya halkaas oo deenayaan halkaas dowladda sheegtay inay u shaqaale geyn doonaan wadamada ee jarmalka iyo sidoo kale wadanka sacuudi carabiya kuwaas uu sheegay inay markaasi kala khafiifin doonto kala yareyn doonto shaqaala yarada wadanka halkan ka taagan waxaana uu u aanayey inay tahay xaaladda wakhtigan iyo sidoo kale dhaqaale xumida wadanka ka taagan waxa uu hadda sheegayaa in sidoo kale wadamo kale uu markaasi doonaya asagoo u adeegsanaya wasaaradda arrimaha dibadda uu hogaaminayo dabcan mutua waa afred mutua uu sheegay in ay heshiisyo kala duwan ay doonayaan in shirkadaha wadamadaasi khaliijka wadamada dhegeystayaal yurub iyo sidoo kale wadamada maraykanka inay markaasi la heshiiyaan ama heshiis markaas ay la siixidaan si loogu ogolaado dhalinta kenyaanka ah in halkaasi u shaqa raadsadaan hadda ayay keentay in ay tiro fara badan ay qulqulayaan ay raadinayaan si noloshooda wax uga bedelaan dowladda oo dabcan raalli ahada waa dhalinyarada ayaa hadda markaasi dhalin weliba raadinaya basaboor inuu qaato waxaa hadda noqotay culays fara badan iyo weliba culays axmed fara badan inay ka jirto goobaha baasaboorada dhegeystalee dalka laga qaato weliba qaybta markaas immigrationka cid weliba waxay raadinaysaa baasaboorka sidii mar gacan ugu dhigi lahayd kadibna ay markaas u raadsan lahayd fiisaha u qalmo iyo wadamada markaas ay raadinayaan qaarkood ayaa tahriib isku dabcan raadinaya si maraykanka ay ku galaan qaarkood ayaa sidoo kale raadinaya tahriib sida ay ku galaan wadamada canada iyo weliba qayb markaas ay doonayaan xeelad weliba ay markaas u suurtagelin karayso iyo xeelad weliba u fursad kala duwan u siin karto in sidii wadanka markaasi ooga bixi lahaayeen dhegeysta waa tan hadda ay ku dheer tahay oo ayna ku weyn tahay dhalinyarada mid weliba uu ku fikirayo sidoo kale lacag uu u raadsanayo waxayna intooda badan iibsanayeen leeyahay baloodyadii waxay sidoo kale iibsanayeen xoolihii markaasi lo-da iyo iyo araygii markaas ay lahaayeen iyo beeraha ayay intoodaba iibinayaan waxayna keliya ku iibinayeen lacag aada u yar si markaasi ay lacagtooda ugu dhirmato ayay sidoo kale wadanka oga baxaan hegeystaan haddaba ma isqabanaysaa sidoo kale maxaa keena waa su-aasha laisweydiinaya oo heerkan inay markaasi ay ku soo gaarto tiro markaasi aada u tiro badan oo dunida markaasi waa dabcan intooda badan ku badan wadamada qaaradda afrika tirada hadda kenya waxaa laleeyahay waa inta keliya la ogaaday balse waxaa laleeyahay way kasii badan tahay laakiin hadda waxaa baaritaan lagu ogaaday inay gaarayaan saddex dhibic lix milyan oo dhalinyaro ah inay hadda shaqalaana haysto dhegeystaal waxaa laisweydiinayaa halkan tirada markay gaaraysay qumxay dowladda qorshe ula imaan weysay maxay dowladda oga gaabisay maxay dowladda markaas u hilmaamtay maxaa sidoo kale loo gacan bidixilaalinta oo markaas laga doonaya inay waajibaad iska saarto xukuumadda si loo yareeyo xaaladan wakhtigan dabcan xaaladda sidoo kalena loogu furiyo fursado kala duwan ee markaas ku shaqaysan karaan loona mari kara hanaan sax ah ee cid waliba iskaga dhex arki karto mise dhalinyaro waa dhalin waliba iskaga dhex arki karto iyadoo nafsadooda iyo weliba qanaaco u geli karto dhegeystayaal waa su-aalaha aan isweydiinayna dhegeystayaal iyo weliba inta dabada maxaa keena xaaladahan maxaana markaas dhalinyarada sidoo kale ayagan la gudboon ee wax markaas ku qabsan karaan balse waxay keliya xal u ah in wadamadaasi khaliijka ee carabta iyo sidoo kale wadamada yurub iyo sidoo kale wadamada maraykanka inay aadaan dhegeystayaal waa su-aalaha la isweydiinayo siyaasadda dowladda ama hay-adaha kale waxay markaas sababi kartaa shaqo la-aan hay-adeed dhegeystayaal waa tan hadda markaas laga hadlayo in markaasi loo dabcan loo afmalabmariyo dhammaan dhalinyarada waana tan siyaasadaha markaas lagu qanciyo waa tan siyaasadda markaas waa siyaasad xumida ayaa sidoo kale lagu aanayey ama lagu tilmaamay in ay tahay in markaas dhammaan dhanka siyaasiyiinta inaysan daacad ay ka aheen ama daacad ay ka aheen in wax loo qabto dhalinyarada waana qaabka markaasi lagu aaneynayo sidoo kale waxaa keenaya sababta iyo sidoo kale sinlaan la-aanta waxaa leeyahay waa qayb siyaasadda xumida wadanka markaasi ka taagan siyaasadda ayay noqotay in xal looga dhigo waxay noqotay in siyaasad markaasi lasoo gelay dhalinta iyo shaqada waxay noqotay in markaasi lagu maareeyo siyaasadda iyo dhalinta iyo shaqala-aanta waxay noqotay in wax walba markaasi noqoto siyaasad siyaasad dhegeysta waxaa leeyahay siyaasiyiinta dhammaan waxaa leeyahay nidaam waliba ay dhan markaasi kula kulmaan dhalinyarada nidaam waliba ay dhalinta markaasi ballan oga qaadayaan waxaa leeyahay waxay intooda badan u adeegsadeen hab siyaasadeed ma aha mid markaasi ka daacad ah mid markaasi loo doonayo in wax loogu qabto intooda badan ma aha laleeyahay balse waa mid markaasi maskaxda intooda badan la doonayo in lagu rogrogo ama sidoo kale inna wax loo qabto inna markaas waxba aan loo qaban dhegeystayaal waxaa leeyahay inta wax loo qabanayo waa inta markaasi nepotism waxa loo waa nepotism dhegeysta waxa loo yaqaana dhegeystayaal waa qaybta markaasi kalinjeclaysiga ama sidoo kale qabka qofka siyaasiga qofka u dhow in keli wax uu qaban karo hadday tahay qaybta markaasi qandaraaska hadday tahay markaasi shaqada markaasi soo baxdo in laga yaabaa in dad aad asaga uga dhow ama ugu dhow inuu markaasi uu siiyo iyadoo laga yaabaa in dhalinyaro fara badan ee goobtaasi ama xaruntiisa ama deegaankiisa aada ugu badan yihiin haddana waxaa keenaysaa taasi inay tahay siyaasad xumida iyo siyaasad sidoo kale aan loo nidaaminin waabka u wanaagsan ee wax loogu qaban karo looguna baahay tiri karo dhalinyarada dhegeystayaal la-aanta waa qabqabsiga dhegeystayaal iyo weliba is-eedeynta iyo weliba khilaafyada iyo sidoo kale intooda badan siyaasadda loo adeegsado ayaa sidoo kale ka mid ah waxaa la leeyahay in markaas dadka ay ka guurayaan hal shaqo u guurayaan shaqo kale ayaa sabab u noqon karta la-aanta dabcan waaba shaqo la-aanta waxaa taasi loola jeedaa dhegeystayaal in markaasi shaqsi markaasi shaqo haysto in shaqadiisa laga qaad laga qaadayo shaq meel kale oo markaasi la geynayo iyadoo tii markaasi qof kale lagu sii bedeli karo ama sidoo kale loo kala qaadi karo kee shaqa la-aan ah iyo kee markaasi shaqa aan haysanin iyo kee markaa u qalmaa taasi ayaa haddana sidoo kale wadanka markaasi ka jirta waana tan khilaafyada intooda badan iyo weli sidoo kale niceebka markaasi keeni karto iyo sidoo kale in ah waa sida horaan baan kuu sheegay dhegeystayaal in shaqsiga uu u arko siyaasiga inay markaas waa shaqsi waa shaqsiga ee markaas lagula hoos jiro ayadoo loo fiirinaynin dhammaan mujtamac ahaan loowdaloo wada fiirinaynin intee markaasi qoys ayaa markaasi shaqalaan ah intee markaasi xaafadaha tuuladaa tuuladaha oo sidoo kale dhalinyaro wax soo barteen jiraan ayaa loo kala qaadayn ayaa sidoo kale waxaa keliya dabcan la fiirinaya shakhsiyaadka ka agdhow shakhsiyaadka mar walba la arkayo iyo shakhsiyaadka markaasi dadka waxgaradka ay wataan dhegeystayaal oo macnaha loola jeedo dabcan dadka waa dabcan meesha markaas shaqada laga bixinayo dadka qofka qofka kale kaga agdhow ayaa markaas la fiirinaya dhegeysta iyadoo sidoo kale ay ka mid tahay dhanka musuq maasuqa ayaa sidoo kale lagu aanayey shaqo la-aanta in sidoo kale si daacad aan loo qabanin in si daacad aan markaasi loo sameynin in sidoo si daacad ah dhammaan loo kala qaadanin ciddii markaasi u wanaagsan ama ciddii si sax ah oga soo baxda shaqada ama shaqashaq markii shaqa waa shaqo qorida la sameynayo taasi ayaa sidoo kale ay ku aanayeen in ay tahay tan ugu weyn ay tahay musuq maasuqa dhegeystayaal waxay tilmaameen sheegeen in ay tahay midda hadda keenayso cid weliba inay ka niyajabto iyo sidoo kale in ay ka shaqayso gudaha wadanka dhegeystayaal waxay doorbidayaan in wadamo kale ay xitaa u cararaan ayagoo shaqo markaasi gacan ah ay doonayaan ama gacanta markaasi lagu qabtay in ay raadsadaan u raadsadaan wadamada khaliijka dhegeystayaal waa tirada markaasi maanta laga hadlayo tirada dhalinyarada lagu tilmaamayo saddex dhibic lix milyan oo dhalinyaro ah oo dhammaan afartan iyo toddobada ismaamul oo wadanka uu ka kooban yahay laga hadlaya dhegeystayaal gobolka waqooyi bari iyo sidoo kale bartamaha dalka iyo sidoo kale xeebta ayaa sidoo kale ugu badan meelaha markaas shaqayarida ay shaqa la-aanta ay ka jirto idhalinta ee hadda haystoo dhegeystaan baahida yarida sidoo kale waxyaalaha sidoo kale aadka intooda badan ee aadka u xiiseeyaan iyo adeegyada oo ay u baahan yihiin waaba sababaha shaqa la-aanta meertada ku noqotay dhegeystayaal markii loo fiiriyo loo eego tusaale ahaan waxay noqon karaan hoosudhac dhaqaale oo sidoo kale laga hadlayo ee xukuumadda ay hadda markaas dareemayaan mise waqaaradaha afrika waxaa hadda laleeyahay dhaqaalaha ayaa mar hore aysan iska sixin dhaqaalaha ayaa mar hore isan iska toogin dhaqaalaha ay mar hore markaas dhinacyada kala duwan loo firin inta markaas dowladda ay shaqaalaysin karto inta markaas wax loo qaban karo iyo inta wax markaa loo qaban karin iyo sanad waliba inta wax loo qaban karo waxaa laga hadlaya saddex dhibic shan ama saddex dhibic lix milyan waxaa laga hadlaya dadka khuburooyinka dhanka dhaqaalaha waxay sheegeen in markaas loo kala qaadi karo in sanad waliba la qori karo shan boqol sanad kale shan boqol loo qori karo ilaa markaas ay ka dhammaan karto dhegeysta ama la heli karo iyadoo loo raadinayo dhaqaalo wanaagsan iyadoo tixraac wanaagsan loo raadinayo inadoo markaas la doonayo in lagu kaafiyo sidoo kale waxaa laleeyahay waxaa yaraanayaa dhibaato iyo xaalad markaas laga yaabo wadanka inay kusoo wajahan tahay laga yaaba inay xitaa abaabulaan ama ay dabcan sameeyaan dhalinyarada waxaa ka mid ah dhibaatooyinka xatooyada waxaa sidoo kale ka mid a dhegeysa burcadnimada waxaa sidoo kale kamid a argagixisada wax waliba ayaa laleeyahay inay tahay ama loogu aneynayo sababta dhegeystayaal shaqala-aanta shaqala-aantu badan waxay markaasi kordhisaa silnaan la-aanta dhaqaalaha waxayna markaasi dhaawacdaa kobaca dhaqaalaha shaqala-aantu waxay markaasi dhaawici kartaa wax soo saarka sababo badan dartood dhegeysta dadku shaqeeya waa kuwa markaas wax soo saara ama wax soo saar leh markay shaqeeyaan markay shaqeyn waayaan dhammaan dhaqis dhaqaaluhu wuu yaraanayaa dadku shaqo la-aantu waxay markaasi bilaabaan in ay markaasi ku noolaadaan kaydkooda sidaa darteed waxay noqdaan kuwa markaasi saboola waxay xadidaan dabcan dareeraha dad badan ayaa markaasi haysan shaqo sidaas darteedna lacag caddaan ah ayaa yaraataa ama lacagta sidoo kale kaashka ayaa intooda badan yaraataa waxaana badataa dhegeystayaal wax iisoo dirta sidoo kale iyo baryada iyo sidoo kale waxaa yaraataa kaanmada ama isweydiinta dhegeystayaal waxay xadidaysaa waa dhaqan dhaqaale ee dhaqdhaqaaqyada shaqada dhegeystayaal waxay meesha ka saartaa dhanka nafta dhegeystayaal ama hanka nafta dhegeystayaal waxay sidoo kale keentaa welwelka iyo dhibaatada iyo cabsida waxay sidoo kale keentaa in qofka markaas depression ama xanuuno kala duwan ay ku keento dhalinyarada intooda badan taasi waxay abuurtaa kala bax bulsho iyo sidoo kale xasilooni darre iyo weliba isku dhac maxaa xal waa shaqala-aanta dhegeystayaal waxyaalo fara badan ayaa laga daraasayey laga hadlay oo cid waliba maanta isweydiinayso dhegeysta bulshooyinka waxay isku dayayaan tallaabooyin badan si ay markaas dad badan uga helaan shaqada muddo dheer muddo dheerna wadamo kala waa waddamo kala duwan ayaa soo soo maray shaqo buuxda hoos waxaa markaas ku arkaynaa dhegeystayaal bal waxyaalaha markaasi kordhin karo waxyaalaha markaas intooda badan rajo xumada ku ridi kara dhegeystayaal waxaan fiirinaynaa bal waxyaalaha markaasi xalka u ah dowladaha ee markaasi ku guulaysteen in si toos ay u yareeyaan shaqo la-aanta waxaan dib u fiirinay wadamada maraykanka waxaan eegaynaa wadamada wadanka canada waxaa sidoo kale eegnay wadanka ingiriiska waxaa sidoo kale wadanka south africa ama koonfur africa iyo sidoo kale wadamada wadanka nigeria wadamo fara badan ayaa markaasi laga hadlaya oo laleeyahay xal ayaa markaas loo helay kadib markii ay aada u tiro badeen laysaska oo dabcan dhalinyarada oo aada u tiro badan oo ku dhacday shaqo la-aanta liiska kuma jiraan siyaasado dhaqaale dhegeysa waa tan koowaada lagu bilaabay markii wax la markiiba markaas wax la abaabu raali noqda dhegeystayaal markii wax la aasaasayo ama sidoo kale markii laga hadlayo in laga hadlo dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale sidii markaas shaqo lagu qori lahaa iyo sidoo loo kala qaadi lahaa waxaa laga saaraa dhanka siyaasadda ee laleeyahay waa dhaqaale xumida intooda badan ku keento siyaasadda wax weliba waxay noqotay qaaradda afrika iyo sidoo kale wadanka kenya in la siyaasadeeya dhegeystayaal iyo sidoo kale in musuq maasuq lagu wado iyo sidoo kale in kalinin jeclaysi iyo sidoo kale hoos hoos in laiskugu qoro iyo taas ay noqotay waana tin hadda keentay in ay sii waa in ay noqotay xaaladda ay mugdi gelin karto sidoo kalena keeni karto waa inay markaasi dhalinto intooda badan ay habsaamaan tusaale ahaan siyaasadda guulaysata ee ka dhanka ah dhanka musuq maasuqa wadanku waxay horumarinaysaa dhaqaalihiisa sidaa darteedna siyaasadda ka dhanka ah musuq maasuqa waxay si dadban u dhimi kartaa shaqo la-aanta dhegeystayaal maareynta hal abuurka siyaasadda dowladdu waxay markaasi maarayn kartaa sida isbeddelka teknolojiyada oo u kordhinayso shaqo la-aanta iyo waxaa markaasi lagu kordhin karo dhegeystayaal waxbarashada helitaanka waxbarasho taya leh oo sidoo kale oo la awoodi karo ayaa xal u ah shaqo la-aanta dadku waxay raadsan doonaan tababaro dheeraad ah taasoo ku dhigan tahay inay aada uga dhowdahay in markaasi shaqo helaan saacadaha badan ee markaasi la shaqaynayo saacadaha shaqaalaha ay qabaan waxay markaasi korinayaan shaqada oo la heli karo iyo cid waliba inay markaasi xadidaad u sameeyaan in qofka markaasi laba saacad uu shaqayn karo laakiin uu ku shaqayn karo lacag qiimo badan ama uu ku shaqayn karo dhegeysa shan saacadood ama lix saacadood ama sideed saacadood qofka ku shaqayn karo si markaasi qofka kale hadan loo helo uu ku shaqayn karo waxaa keenaysa in qaaradda afriko saacado fara badan la shaqeeyo qof kale uu qaadanaya shan iyo labaatan kun ama sidoo kale uu qaadanaya labaatan kun ama sidoo kale uu qaadanaya soddon kun dhegeystayaal waana tan hadda keenayso xaaladaha iyo weliba caafimaad darrada weliba qofka shaqa la-aanta ay ku keeni karta dhegeystayaal inuu shaqadii ku xadiso dowladda waxay markaas u isticmaashaa mashaariicdeeda guudsi markaas u abuurto shaqo badan mashaariicda waxaa loogu talagela dhalinyarada kuwa jaamacadaha kasoo baxay kuwa markaasi kolejyada kasoo baxay iyo kuwa markaasi doonaya in ay wax markaasi ka dhisaan ama ka qabtaan kana bedelaan howlaha guud laakiin taasi waxaa leeyahay iyadana gacanta kuma hayso dowladda balse waxay siinaysaa shakhsiyaad dowladda markaas iyaga xitaa ka shaqeeya mise kii markaasi meeshahayay ayaaba ka shaqaysanaya oo mashruuca markaasi qaadanaya khantaraaska dhegeysaal oomaba siinaya cid kale asagaa isku celinaya asaga iyo qoyskiisa leeyahay waatan markaasi wadanka hadda ka taagan dhegeysa siyaasadda miisaaneyd dowladdu waxay isticmaashaa siyaasadda dabcan ay ku baxdo malaayiin dhegeystayaal oo dal waa malaayiin shilinka dalka u abuurto ama ku abuuri karto lacagta ama ku abuuri waalahdo ku abuuri karto shaqada laakiin taasi waxay markaasi ka doorbidaa siyaasadda mustaqbalka dambe iyo siyaasadda markaasi siyaasiga xigta oo wax uu qaban doonayo in mar kale uu ku qabsado balse waxay tahay waa mid markaasi danihiisa keliya uu ku fiirsanayo waa mid markaasi doonaya danihiisa inuu ku hormariyo balse dana oo markaasi oo dhanka dhalinyarada iyo weliba shaqo abuurta marna meel ogama jirtaa leeyahay waa kan gabanaha waa kan sanadka waa kan xildhibaanka waa tan habeeneyda woman reebka iyo sidoo kale kan wakiilka mciyada dhegeystayaal ee oo markaasi deegaanada ama tuulooyinka laga soo duurto dhegeystay waxaasoo dhan waxaa ayaga markaas u cad sidee markaasi shantas kale aad wax u qabsan kartaa sidee wax markaasi u tari kartaa sidee markaasi mar kale been aad ugu sheegi kartaa dhalinyarada dabcan way kuu fadhiyaan kadibna wuxuu u samaysanaya lacag ayuu u aruursanaya kadibna wuxuu ku laaluushaya dhalinyarada isagoo maalintaasi u siinaya kun kun labalaba kun kun kun labalaba kun markii doorashada soo dhawaatana labalaba boqol ayuu bixinaya wuxuu ku mashquulnaa dhalinyarada wuxuu markaasi u sheegayaa been uu leeyahay waxyaalo fara badan ayaa markaasi heshiis la soo gaaray oo la soo ballamay si markaasi oo uga gudbo waxay markaasi noqonayaan buundadii dhalinyarada wax walba looga gudbo dhegeystayaal waxay markaasi ka daalayaan dhabarka waxay markaasi jabayaan wuxuu markaasi soo gadanayaa kadibna sariirta ayuu gelayaa waa markaasi la xanuunsan cudurro iyo xanuuno kala duwan ee stress mashquul dabcan uga furmanaya dhalinyarada waa tan markaasi keentay dhegeystayaal oo intood badan waxaa leeyahay si dadban ayaa markaasi dhalinyarada shaqala-aanta ay noqotay in loogu dadbo ama sidoo kale loogu gulmaado dhegeystayaal heerka shaqala-aanta ayaa caadi ka ah dhegeysta cabirna aan hadda markaasi lahayn oo xitaa la cabirin layahay ama sidoo kale la saadaalin layahay heerka keli ay gaartay waa xaalaka ee wadanka markaasi dhegeystayaal ay gaarsiisan tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber aleber shan hal eber shan dhegeyso waxba hadalka aysan igu dheeraynin bal saaxiibada iyo qaadka telefoonada waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibayaal waa sidai aragtidaadu maxay markaasi halkay kula aadeysaa halkeena wax markaasi ka aragtay halkey markaas wax kaaga baxeen markay imaato dhanka dhalinyarada waa dhanka markaas dhegeysa shaqala-aanta wadanka markaasi ka taagan iyo weliba heerka hadda dhalinyarta ay gaareen haddana ay doonayeen wadanka inay iskaga baxaan ay aadaan wadamada markaasi khaliijka ama carabta wadamada yurubta iyo sidoo kale ingiriis wadamada yurubta iyo sidoo kale wadamada maraykanka dhegeystayaal halkaas ay doonayaan in noolal kale ee u raadsadaan iskaga baxaan iskaga cararaan dhegeystayaal heerkan markay gaaraysay maxay dowladda haysay maxay qorshaheeda markaasi wax uga qaban waysay ugana bedeli waysay maxay ku mashquulsan tahay dowladda haddii dhalinyarada waxba markaasi usan u qabanaynin saddex dhibic lix milyan waa tiro markaasi aada u badan oo dhanka shaqala-aanta haysata oo dhegeysta guud ahaan wadanka haddaba tani ma tahay mid caqabad ku ah dhalinta sidoo kalena dowladda haddaba maxaa markaasi qorsho u ah maxay tan uga dhagan tahay dhegeystaan in heerkan maanta soo gaara oo markii ugu horreysay ay noqoto dhalin inay wadanka ay iskaga baxaan ee wadamo kale ay aadaan eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan nabarada sida tooska waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan nabarada sida tooska saaxiibada ay nooga soo wici karaan aragtidooda fikirkooda saliimka ciid waliba waan soo dhaweynaya dhegis siday wax u aragto iyo siday wax markaas u dhegdhegi karto ama u kala qaadi karto mise u macnayn karayso ayaan ku tixgelinaynaa saaxiibayaal si keliya arrintan ay cid waliba meeshay ka haysato cid waliba meeshay ka daari karayso qaybta shaqala-aanta dhalinta ee tirada badan dhegeystayaal ee qeyb xitaa ay ka tahay gobolka waqooyi bari meelaha ugu badanna ee hadda ay ka mid tahay ila soo hadal qaaday ayna ka jirto dhegeystayaal marka laga soo tago dabcan waa wadama waa kawntiyada waa gobolada bartamaha dalka iyo sidoo kale tan gobolka waqooyi bari iyo xeybta dhegeystayaal meelaha intooda badan hadda shaqalaanta ay ka jirto dhegeystayaal nambarada saaxiibada way u furan yihiin wayna ka qayb qaadan karaan aragtiduna waan soo dhaweyneynaa saaxib yaal tobankii barqani markii la gaarana war wixii dalkii dibadda inaga soo gaara ayaa maqli doontaan dhegeysan doontaan dhegeystayaal barnaamijkan waxaa daadinaya anugu ah yuusuf bakad adigana waa ku mahadsantaa sidaan wanaagsan mar walba inoo dhegeysato dhegtan ay noogu raaricisa saaxib yaal markan intaan laba dhegeystay ama saddex dhegeysta aan siinin aan soo qabto mid ka mid a daqiiqa qabta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta safaricom dhegeystayaal waxay markaasi ku leedahay haddaba ganacsi ma leedahay ganacsigaaduma khatar ma ugu jiraa inaad internetka qalqalgeliso sida maalwaya hadadaadaha internetka imeilka khiyaanada ammaanka nambarka sirta safaricom secure fiber internet ganacsigeeda ayaa markaasi ku garab taagan safaricom business secure fiber ee ganacsiga waxay markaasi ku xaqiijinayaan inay sugi doonaan xiriirka internetka si aad adiga u noqoto qof ka horeeya dadka kale taasoo kuu dheertahay inaad kusii bandhigto ama kusoo bandhigto qiimeynta khatarta internetka ganacsiga meheradaha ay markaas imaanaya meheradaada ay imaanayaan si ay markaas u hubiyaan oo wada kaala tiriyaan isbedelada aad u baahan tahay in la sameeyo si aad si buuxda oo dabcan u noqoto mid badqaba la saaxiib maantaba internetka viber oo xawaaro sarreeya la isku haleyn karo sugan oo aad ka helayso ama aad ku heli karto saddex kun bishii dhegista lagugu xiraya ruudka bilaash oo sidoo kale sir caadi ah lagugu rakibayo waxaa bixinaysa xirmooyin kala duwan dhegisal oo viber ah oo dhegeystayaal oo waxaa lagu leeyahay xirmada waa dabcan waxaa qofka uu bixinaya xirmooyin kala duwan oo lagu talagalay xawaaraha ilaa iyo one g b p s hel internet ammaan oo viper isku xir ganacsigaaga oo aad ku helayso safaricom business haddaba ka hel oo shabakada w w w business safaricom co k dhegeystayaal aan kugu daro saaxib waxaa la leeyahay isbitaalka cagaqaan dabcan cudurro ma ku daashidin oo dhibaato xoogan ma ka haysataa dhanka caafimaadkaada hadda waxaa lagu leeyahay booqo oo maanta ballan ka samaysa isbitaalka akaqaan hosbitol oo halkaas aad ka helayso daryeel aad u wanaagsan ay bixinayaan dhakhaatiir khibrad leh oo taageero xoogan aad ka helayso sidoo kale dhanka teknolojiyada ugu dambeysay weliba qalabka heerka caalamiga koox khubaro ah oo sidoo kale dhakhaatiir ah oo takhasusyaad kala duwan wata ayaa halkaasi ka helaya ka shaqeeyaan oo si wacan kugu soo dhaweynaya oo ku siinayaan ama siinayaan bukaanka daryeelka ugu fiican uguna sarreeyo ballanka samaysa rugta caafimaadka isbitaalka xarunta dhexe ee puntland ama xarunta dhexe ama isbitaalka dhegeystal ee qaqaan university iyo xaafadaha kala duwan uu ku leeyahay adigoo wacaya lambaradan eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed aqaqaan university hosbital daryeel heer caalami ah halkani hadda ugu imow lixdan iyo afar sano ayuu jirsaday akaqaan university hospital wuxuu markaasi ka qayb galaa ama ka howlgalaa bariga africa dhegeystayaal waana kenya uganda tanzania taas oo wax badan markaasi ay kaga faa'iideysteen dadka waddamadaasi ku dhaqan waxaa ka howlgalaan dhegeystayaal boqol iyo labaatan specialist oo dhegeysta ama full time specialist afar iyo labaatanka saacad ka heleyso dabcan waxa lagu dhahay sug ma aha uu soo socdaa wuu soo ordaa baabuur buu soo qaadanayaa boodhabooda uu soo qaadanaya ma aha waxaas halkaas uu xaadir ku yahay waa xanuun waliba oo jiro waa xanuun waliba ku ahay waa xanuun waliba ay sheeganayso sidoo kale laga yaaba inaad u weysay caafimaadka ama dhakhtarkii markaas kugu habboonaa halkaas ay hadda ka helaysaa oo lagu leeyahay booqo dhakhtarkaada la kulan oo ballan kala samayso waxaa sidoo kale booqan karta xaruntiisa dhexe ama sidoo kale xarumaha xaafadaha kala duwan uu ku leeyahay sida isri outridge medical center sri clinic wuxuu markaasi ku yaala dabaqa koowaad ee first floor ee california wuxuuna markaasi ku dhegan yahay kenya waa k f c wadada markaasi xiriirsa dheer ee general wayring street sri haddaba ballan kala samayso adigoo wacayo kala xiriiri karta lambarkan eber toddobo saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed waa eber toddobo saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lamaradaas si toosa ola xiriir kartaa dhegeystayaal markan kugu dara dhegeystayaal waxaa markaasi lagu leeyahay saaxiib ma la soctaa gomokana gomantry weli kuma shubatay kaarkaada yuusufka uu ku shubtay cabdulaahina uu ku shubtay adigana dabcan waxaa lagaa doonaya inaad ku shubato dhegeystayaal gomokana gomantry kaarka bilaaha safaricom had iyo jeer waxay markaas u taagan tahay inay qanciso macaamiisheeda islamarkaana ka xaqabtirto adeegyada ee aadka ugu baahan yihiin haatan waxay kuu keentay gomokana gomatry oo macaamiisheeda u ogolaanayso inay helaan qiimaha lacagtooda ama xakamaynta qarashaadkooda iyadoo la haysto xurriyadda doorashada haddii aad markaas rabtaan dhanka dhawcitaanka fariinta gaaban ama sidoo kale dheta bandul adeega internetka waxaaba intaasi dheer in gomokana gomatry lagu guulaysanayo abaalmarino kala duwan iyo hal milyan oo qof oo guulayso ah qof bil waliba la siinayo waa hal milyan oo shilinka dalka dhegeysta waxaa jiraan ilaa iyo saddex milyan oo markaas abaalmarino ah dambeeya magaara doqoni calaf malahan adigana waa nasiibkaada yaysan markaas ku seegin fursadan qof waliba waa guulaystay si aad u iibsato adeega gomokana gomatry waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad buuqanaysaa cabka my safaricom si maanta aad uga mid noqotid guulaystaha abaalmarinta qiimaha badan dhegeysta bal ka waran waxaad iibsatay adeega gomatry ee adeega gurigaagaas dabcan adigoo gurigaaga joogo ayaa nasiibka markaasi ku sii hal milyan maxay noqonaysaa farxadaada maxaa markaasi ku qabsanaysaa maxaad markaasi leedahay waxbay ii tari doontaa oo baahi fara badan ayay markaas bedeli doontaa mise waxbarashaad kusii doontaa darow waxaa laga waxyaalo fara badan iyo maskaxda ay ku soo dhacayso oo hadday ku wareegsanayaan haddii hal milyan aan guulaysan lahaa maxaan sameyn lahaa waxaa waxaa jira sidoo kale lagu guulaysanayaa ilaa iyo toban kun oo shilinka markiiba m pesa lagu soo dhigayo adeega internetka dhegeystiya maxaa ku gelay mashquul kaarkii baa iga dhammaaday iyo kaarkii baa ii fiiqman la iyo kaarkii baa wax biyo igaga dhacay iyo sidan iyo howlo kale iyo wax aan loo joogin oo markaasi suurtagal aan ku keenayn mase qeyl aan ku keenaynin dhegeyste haddaba waxaa lagu leeyahay bishaada ayrka iskaga shubo dadkaada ehladaada qaraabadaada qoysaskaada la hadal ilaa iyo soddon daqiiqa afartan daqiiqa hal saac ilaa iyo hal saaci bar ayaa dadkaada la hadli kartaa oo si wacan si hufan si kaftan qosol wanaag markaasi ku jirta u wada sheekeysan kartaan dhegeystayaal mashquul haisgelin adeer oo maanta tillaabsa dunida way tillaabsatay adiga keli ee maanta markaasi lagu sugayaa saaxib applicationka abka maantaba oga mid noqo oo guulaystayaasha abaalmarinada dhegeystayaal maxaa lagu leeyahay dhegeysta waxaa intaasi ku dheer in adiga goomantri aad ku heli karayso telefoon casri ah ka faa'idayso adeega shirkadda isgaarsiinta safaricom ee gomantry waa adeeg aad ku helayso wicitaan adeeg internetka iyo welida dhanka fariinta gaaban qof waliba waa guulaystay si aad u iibsato adeega gomantry gomokana gomantry waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash ama waxaad booqanaysa abka my safaricom si maantaba aada uga madniqid guulaystayaasha abaalmarinada qiimaha badan dhegeystaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysanaysaan saaxib yar barnaamijkan dib ugu soo noqono iyadoo saaka diradda ku saarayna kaga hadlaynay xaaladda waddanka maanta ka taagan ee weliba dhanka shaqaala-aanta weliba oo sidoo kale dhalinyaro aada u tira badan ee doonaya waddanka inay iskaga baxaan iskaga haajiraan waddamo kale markaas u raadsadaan shaqo sida waddamada markaas qaliija ama qaliijka ama waddamada carabta dhegeysanay sidoo kale waddamada yurubta wadanka maraykanka iyo sidoo kale canada ayaa hadda intooda badan dadka ay raadsanayaan iyadoo markaasi baasaboorada laisku cararinayo iyadoo dabcan ay raadanayaan inay sidii wax wadanka uga bixi lahayeen keliya qeyl u raadsan lahayeen mid mid markaasi midan dhaanto dhegeysta hadda waxaa leeyahay dhanka shaqala-aanta wadanka maxaa heerkan soo gaarsiiyey waa saddex dhibic lix milyan oo labada kun laba iyo labaatankii lasoo saaray daraasaad lagu ogaaday dhalinta inay intooda badan shaqa la-aan yihiin sidoo kale aysan haysanin waa markaasi waa maalintii ay cunaan ama waa qutulyoonkooda maalintii inaysan xitaa haysanin waana tan markaasi keeni karta dhibaato weliba xaalad weliba in wadanka markaas ay geli karaan marka imaato heerka noocaasi ah oo loola jeedo in burcadka ama dhibaatada iyo xatooyada wadanka laga yaaba inay ku badato waxaa sidoo kale laga hadlayaa in hab wanaagsan aan wanaagsan waraala hadlo hab aan wanaagsanayn intooda badan loo adeegsado iyadoo markaasi loo marayo laguna qancinayo dhanka dhanka siyaasadda dhegeystoon waana tan hadda keentay in siyaasad xumida sidoo kale ay soo gashay shaqaalaha xumida wadanka hadda markaasi ka taagan dhegeysta hadda waxaa leeyahay tala gacan uguma jirto dowladda waxaa markaasi la doonayo in mar hore wax badan loo qabto wax badan loo farsameeyo iyadoo dabcan la doonayo in xitaa ay faragelin ku sameyso sanad maaliyeedka sidii markaasi wax loogu qoondeyn lahaa wax loogu qaban lahaa wax loogu sameyn lahaa dhalinyarada hadda waxaa leeyahay dhaqaale xumida sixir bararka miciishada iyo nolosha iyo dhaqaalaha wadanka hadda taagan ayaa sidoo kale xakameyn karin ama siin karin xitaa kuwa markaasi shaqaynayeen marka loo fiiriy kuwa markaasi farsamada gacanta iyo sidoo kale kuwa markaasi aan shaqeynin oo jaamacadaha kolojyada iyo sidoo kale iskuullada sare ee markaasi kasoo baxeen ayaa tahay tan ugu weyn cawaaqib waa xaaladda markaasi ku adkaanayso cawaaqibka ugu xunna markaasi soo gaaraysa dhallinyarada waa tan hadda laga hadlayo sidoo kale laga daarasaynaya leeyahay middan waxaa markaasi keentay dhaqaale xumida shaqaale xumida siyaasad xumida wadanka markaasi ka taagan iyo sidoo kale habmaareynta dhanka dhaqaalaha iyo weliba shaqada in markaasi lakala saari laya dhegeystayaal waxaana tan lagu cuskanaya ay sheegeen in siyaasad xumi wadanka ay ka jirto siyaasad xumidana waxay markaasi iminkan ku habsatay waxay markaasi caqabad ku noqotay waxay sidoo kale ay dhibaato iyo culeysyo iyo boog markaasi ku noqotay dhalinyarada taasoo mar weliba ama shanta sano weliba in markaasi madaxa loo salaaxo loo laabqoojiyo iyadoo sidoo kale ballamo loo qaadayo sidoo kale leeyahay in gurabo ay furtaan mise gurub gurub ama gurub ay furtaan ilaa markaasi ay ka kooban yihiin lix toddoba ama toban ay ka kooban yihiin kuwaasoo markaasi sheegeen in lacag la dhexdhigayo ama sidoo kale lacag loo dhiibayo ay ku shaqaystaan taasi haddaba ma ka jirtaa wadanka sidoo kale maxay markaasi qabanaysaa lacagtaasi la siinayo maxay markaasi kusoo kordhinaysaa sidee markaasi loogu shaqaynayaa maxay tahay shaqada hadda markaasi loo qabay iyadoo xaaladaha iyo weliba sixirbarka iyo dhaqaalaha sidoo kale hadda intooda badan in la xakameyn layahay waa arrimaha markaas laisweydiinayo waa arrimaha intooda badan ku keenayso dhalinta waxa keliya xal markaas u noqon karo ama xal keli u raadin karto bal qadka telefoonka inta warka la gaarin saaxiibkan aan siiyo walaal soo dhowow salaamaya magacaaga ay walaal magacaaga shalka ku sugan tahay xalima soo dhowow aye
waxaan kuu sheegi ra intaan kusoo mariya meeshana ma ku sheegi kariye
xaliimo gaarisa miya a qadka ku jir waa hagaag dhegeystayaal ha iga dheeraanin saaxib ayaalan isku soo noqon doonaa saaxib waa tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin oad ku mahadsantihin la socodka dhegeysiga xulashada tobankii barqanimo ayaa dhegeystayaal hal daqiiqa ka harsan muscab ismaaciil saaxiibayaal sidaasi nabadgelyo shukran shukuran dhammaantiin sida quruxda badan inoo dhegeysanaysaan sidoo kale sida wanaagsan aad mar walba inala socotaan waa inaga mahadcelinaa saaxiibayaal maalinta berito ayaa ballan inoo ah arrimaha gargaarka binaadinimada qaxoojiyada saaxiibayaal marka laakiin aan kugu soo qatimo dhegeystayaal waxaan ku leenahay ka faa'iideyso dhegeystayaal gomokana gomantri macaamiisha loo ayaa u ogolanaysa inay helaan qiimo lacagooda ama xakamaynta qarashaadkooda iyadoo weli haysta xuriyadda ama doorashada haddii ay rabaan dhanka wicitaanka farinta gaban ama sidoo kale dheeta bandol waa habeyntaasi dheer in gomokana gomatli lagu guulaysanayo abaalmarino kala duwan iyo hal milyan oo qof uu ku guuleysanaya bil weliba waa hal milyan oo shilinka dalka waxaa jiraan in ilaa iyo soddon milyan oo abaalmarino dhegeysta la bixinayo maanta adiga qayb markaas waa ka noqon kartaa dhegeyste waxaa dhegeyste laga doonaya cid waliba inay hadda markaasi kaarkeeda ku shubato bil weliba iyadoo ehlada qaraabada tolka markaasi la hadli karaa intaas dhegeystayaal maxaa ku gela mashquul kaarkii baa iga dhammaaday iyo kaarkii baa isnooca noqday iyo sidan iyo sidan waxaase dhan waa laga gudba oo maanta lagama doonayo ama lagama rabo dhegeysta in markaa lagaa maqlo dhegeysta waxaaba intaa ku dheer in adiga go mantly waa go mantly aad markaas lagu aad heli karso sidoo kale kaga faa'iideysan karto waa telefoon casri a sidoo kale ka heli karaysaa ka faa'iideyso adeega shirkadda isgaarsiinta safaricom ee gomatli waa adeeg aad ku helayso wicitaanka adeega internetka ee fariinta gaaban qof waliba waa guuleyse si aad u ibsatay adeega gomokana gomatli waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si maantaba aad uga mid noqotid guuleystayaasha abaalmarinada qiimaha badan dhageystan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxib ayaa insha allah anigana saaxiibo kooban ayaan siin doonaa markaasi go waa gomokana gomantry kaarkooda dhegeystayaal cid waliba waa guuleyste anigana dhankay guuleysta ayaa ka tahay dhegeystayaal la soco waxaan kugu xujeynaya ma lahan ama waxaan kugu xiraya ma lahan keliya waa cidda markaasi soo beegsato laga yaaba qofkaas inay heli karayso kaarka ama uu ku guuleysan karo saaxiibayaal sidaasi nabadgelyo maalinta berito ayaa ballan inoo ah arrimaha gargaarka binaadinimada iyo qaxoojiyada saaxiibayaal